wallahu tawfiiq wakadalika xaafid ibnu xajar fakibaariga waxa uu ku sheegaya ilaa koob iyo labaatan buu tirada gaarsiinaya inta asaaniid sugan usoo aroortay dadka la hadhinayo noocyada la hadhinayo harka carshiga ilaah ilaa koob iyo labaatan buu gaarsiinaya marka waxa weye calaa kulli xaal waxaa kaloo lamida kabaa'irta ijtanibu sabca almuubiqaat iyo alkabaa'iru tiscun iyo alaa unabiukum biakbar alkabaa'ir markaasuu saddex sheegay cuquuq lwaalideyna ka mid yihiin markhaatibeenaalo ashyaa kaloo kabaa'ir lagu magacaabay ma jira cuquuq lwaalideyn kuma jiro sabca almuubiqaat akbar alkabaa'ir baana xadiis kale saxiixa ku magacaabay marka taasna calaa kulli xaal waa laga dariishan waxayna kaga jawaabeen isbilaalka la daliishaday ku saabsan xuduudda fajliduhum amaaniina jalda deetan jeedal ku dhufta iyo boqol jeedal ku dhufta waxay yidhahdeen mafhumulcadad lagama qaadan inaan laga badin karin ee waxaa laga qaatay waxa wey qofka muslimka marka hore waa macsuum ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam marka qadar baa laga baneeyey qadarkii laga baneeyey in lagu dhufto mooyaane wixii ka badnaayee ziyaado ka ahi waxay ku baaqi yihiin xurmadoodii marka taa xurmadaa horaa la istisxaabaya hal jeedal oo aan la banaynin laguma dhufan karo sidaas aawadee istisxaabkaa xukumka hore la istisxaabayo xurmada ah ayaa laga qaatay inaan laga badin karin ee mafhuum cadad maaha taqdiimka ayaa isaguna kusii xigay taqdiimku waxa uu ka mid yahay isaguna waxyaalaha mafaahiimta la qaato laakiin waxa weeye martaba dambe ayuu ka dhigay sheekhu waxaana ku sugan khilaaf ma ikhtisaas buu faa'ideynaya taqdiimku mise xasrin buu faa'ideynaya haddii lagu socdo xasrin buu faa'ideynaya mafhuumkiisu wuxuu noqonaya adcaf khilaafka ku sugan daraaddeed calaa kulli xaal nooca ku saabsan mafhuumu cadadka iyo wasfiga aan munaasibka ahayn iyo waa daciif ma xoog badno la qabkana isaga hadalkiisa bade xujo maaha isaga horeynu soo sheegay mafaahiimtan kale culamada qaar waa wada diideenba abu xaniifa kale wuxuu leeyahay ictibaarba ma laha mafhuum mukhaalafa kulluhu laa yuctabar baqilaani mafhuumu shardigu diiday laakiin mafhuum shardiga qaar ka daciifsan baa ku jira qolihii kale waxay yidhaahdeen waxaa la kala saarayaa wixii kalaamka ilaah iyo kalaamka rasuulka ah mafhuumkooda waa muctabar mafhuum mukhaalafahooda laakiin wixii kale oo kalaamu naaska kale ah yacni waxa weeye mafhuum mukhaalafo lagama qaadanayo waxaanu yihi kaflada ayaa ku badan saasuu u sababeeyey subkii oo taqyadiina subki sidaas iyada ah ayuu u sababay wuxuu hi khafladaa ku badanoo aqaariirtooda iyo waxyaalaha taqy ay yacni iqraarka ay samaynayaan ay qiranayaan wax ama awqaafta waxyaalahay u dhigayaan mafhuum mukhaalafo laga qaadan maayo bacdi kale waxay kala saareen akhbaarta iyo inshaaga waxay yidhahen wixii khabara mafhuum mukhaalafo lagama qaadanayo lakin wixii inshaaga waa laga qaadanay waaraa calaa kulli xaal mafhuum mukhaalafa waa xuja waxaana laga daliishanaya lisaan alcarab oo yacla bn umaya waxa weli cumar bn khadaab baan u tegay markaasaan ku uri salaada maxaynu u qasrinay waayo ilahay waxa uhi in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waqad amina aamin bay noqona shardina waxaa laynagu xidhay in cabsi marka aynu ina gasho oo gaalada aynu ka baqan markaasuu wuxuu ku yihi marka cumar bn khadaab nabiga sala allahu alay wasalam baa u tago weydiiye dabeedna wuxuu igu jawaabay sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqatak xadiiskan waa saxiix muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey wajhu listilaal waxaa weeye yani yacla bn umaya iyo cumar bn khadaab oo ahlu lisaanka ka mid a carabun aqxaax bimacnaa carabnimadoodu ay sugan tahay oo bimacnaa carabi fasiixa ku sugan saliiqa ah waxay ka fahmeen mafhuum mukhaalafuhu inuu muctabar yahay bi luqatu lcarabku yaqaana nabiga markay u sheegeen sala allahu alay wasalam nebiguna waa u taqriiriyey fahamkaas lakin wuxuu tilmaamay halkan in la cuskanayo halkan in marka waxa weeyaan ziyaado ay tahay زيادة مركا وحي صدقة تصدق الله بها عليكم لكن مو أرى مفهوم مخالفة معتبر معها محا مركا ورد حقاك فانتين مش يقنا عيدين تقريرك والنبي صلى الله عليه وسلم تقريري على قاعدة وكذلك استغفارك والنبي صلى الله عليه وسلم وضوني منافقين تقارك ودين استغفار السمعي وحمركا يعني و... آه... عمر بن الخطاب وكيل يعني سداد استغفار وسمين يضو إلى يري إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحاو تلمامي رحمة أولج عليه ترادي يعني ذاتك يعني وحوي هدو أبي هاي مركا عدو كبض يتضبات اللود مدافعي إنه مركا أصمين لها استغفر مركا على كل حال يعني مفهوم مخالفة وحجة معتبر صاصية يعني. قول كلمة كيسا اعتبار ملان وضعيف لا يقبل
من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال وما من الألفاظ للمعنى وضع قلقة من نقل يدري من سمع مدلولها المعنى واللفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد وذو تركب ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة وهي للذهن لدى ابن حاجب وكميمم للخلاف ذاهب وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق هل تثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق وما سواه جاء فيه الوفق وفرعه المبني خفة الكلف فيما لجامع يقيسه السلف من لطف ربنا بنا تعالى من لطف ربنا dhimrinta uu ilaahay inoo dhimrinayo inoo naxariisanayay ka mid ahaatay binaa uu innaga inoo naxariisanayo tacaala ilaahay korreeye tawsiicuhu waasicinta uu inoo ballaadhiyey fii nudqinaa hadalkeenna aynu hadlayno gudihiisa almajaala almajaala uu ballaadhiyey yacni majaalka u ballaadhiyey fii nudqinaa hadalkeenna gudaheeda uu ku ballaadhiyey oo bimacnaa waxaynu ku cabbiri karayno maqaasideenna oo inooga dhigay wax waasicaan cidhiidhi ahayd halkanna wuxuu ka gelayaa masaa'il ku saabsan luqada ama carabida ku saabsan ayuu markaa ka gelaya waxa uu inoo tilmaamayaa ilaahay naxariistiisa inay ka mid tahay inuu waxa weeye inoo yasiray hadalka aynu hadlayno oo maqaasideenna aynu ku cabiri karayno taasna markaa waxaynu u baahanoo ama adduunyo ku saabsan ama aakhiro ku saabsan inaynu markaa ku hadlayno oo laynoo fudaydiyey ayuu inoo tilmaamaya qofka biniaadamkiina waa faqiiro wuxuu u baahan yahay hayrkii kama maarmo maadaama kayrkii aanu ka maarmin wuxuu u baahan yahay wuxuu markaa maqaasidiisa iyo masaalixdiisa iyo ujeeddooyinkiisa uu ugu caddeeya hayrkii ayuu u baahan yahay hadduu ishaaro ku caddayn lahaa ama markaysagaa wax la mida yacni waxa ka fudud kana faa'iido badan hadalka ayaa ka faa'iido badan oo siduu wax u faa'iideeyo hadalku uma faa'iidaynayso ishaarada iyo waxa la midkii wakadalika waxa weeye waana ka fudud tahay oo waa ka sahlan tahay min lutfi rabbinaa dhimrinta uu ilaahay inoo dhimrinaya inoo naxariisanayay ka mid ahaatay binaa uu innaga inoo dhimrinayo tacaalaa ilaahay korreeye tawsiicuhu ballaadhintiisa uu ilaahay ballaadhiyey almajaala majaalka u ballaadhiyey fii nudqinaa hadalkeenna gudaheeda wamaa min alalfaadi lilmacnaa wudic wamaa ay waladii kii wudica la dhigay min alalfaadi xaaluu ka mid yahay lilmacnaa loo dhigay qul waxaa tiaa lugatun weeye binaqli yadri man samic yadri waa garanayaa man samica kii maqlaa binaqli naqliga ayuu ku garanayaa carab laga soo raray ee caqli mujarad oo keliya oo aan naqli wadan laguma garto halkana wuxuu inoo tilmaamayaa yacni waxyaalaha markaa yacni luqada maxaa la yidhaahdaa waxa uu inoo tilmaamayaa alfaadda markaa macaanida loo dhigay baa luqa la yidhaahdaa beydka hore waxyaalaha ku tacalluqa waxaa ka mida in la yidhaha luqada yaa dhigay yacni waadicu ma ilaahayba ma dadka isqilaaxan u dhigay ma bacdi baa la dhigo bacdi bay isqilaaxeen mise dhammaanteed waa la wada dhigay oo ilaahay baa markiisa waxaan markaa yacni dhammaan markaa soo dejiyey ama markaa ilhaam ha ku baro ama waxa weeye markaa ha ku baro waxyi marka uu nebi ku soo dejiyo yacni saas oo kale marka mas'alada noocaasana khilaaf baana ku sugan waana qaliilu thamara yacni midhaheedu waa yar yihiin inkastoo marka uu inoo tilmaami doono yacni khilaafka mas'ale ku dhismi doono lafdi inay tahay uu ka ixtiraazi doono oo saas inoo tilmaami doono wacallama aadama alasmaa'a kullaha yacni waxa weeye aadam asmaadii oo dhan baa la baray luqaadkii oo dhan baa la baro luqo kasta waa yaqaanay bay culamada qaarkood ku awileen saas aawadeed waxay yidhahdeen alluqaatu tawqiifiya nas bay ku taagan tahay luqaadku oo waxa weeye markaysa waxaan waa mid yani markaa la soo dejiyey oo munazal ah yani luqada bacdi ka mid ah waxay yidhahdeen markay arkeen xisi ahaan iyo maxsuus ahaan inay dareemayaan oo arkayaan luqada iyadoo siyaadayso wax ku soo darirayaan oo maalin walba wax ku dhalanayo ayay waxay yidhaahdeen markii hore asalka yani inta layskula hadlaa qadarka layskula hadlay asalkii wuxuu ahaa mid yani markaa tawqiifiya buu ahaa laakiin waa qaabil liziyaada oo qadar isilaaxiyo lagu heshiiyey ayaa jirto labada qayboodba waa ka koobantay sidaas yadaa bay yidhaahdeen calaa kulli xaal mas'alada noocaasi yani marka waa mas'ala yani ahlucilmiga isu khilaafaan waana qaliilu thamara baydkan kale waxau inoo tilmaamayaa wixii markaa macaani loo dhigaya alfaad ah ee macaani loo dejiyey luqaa la yidhaahdaa luqo ayaa la yidhaahdaa luqawatuna oo fucalatuna ah baa marka isagaa laga keenay waana kalaamka laqa bimacnaa takallama ayaa la yidhaahdaa yani markaa sidaas iyadaa ayaa marka asalkeedu ahaa culamada qaarkood waxay yidhahdaan waa muxdath bay yidhaahdaanoo kelmaddani waa soo dariday oo kelmad asliyo luqada carbeed asiil ku ah ma ah bay yidhahdeen sidaas aawadeed mar qura qur'aanka kuma soo aroorin erayga luqa la yidhaahdo mawdica loo baahan yahay lisaan baa laga isticmaalaa bilisaani qawmihi yani halkii luqa looga baahnaa lisaan baa laga isticmaalay saas aawadeed bacdi baa waxay yidhaahdaan kelmaddani waa muxdath ama waa muwallad ayay markaa yidhaahdaan ee kelmad asiila ma aha sidaas iyada abay yidhaahdaan waxaa lagu gartaa buu uhi naqli baa lagu gartaa naqligaasi wuxuu noqonayaa naqli mutawaatira ama wuxuu noqonayaa naqli aaxaada yacni labadaa mid walba waa noqonaya waxay kaloo culammadu ku saddexeeyeen in waxa weeye lagu garto caqli ee naqligii wax ka istimbaadaya kaasina waa shayga saddexaada lagu garto oo naqliga mutawaatirkee luqa lagu soo naqliyey maxay tahay waxay tahay waa waxaan shakisiin in laga shakisiyo qofka aan aqbali karaynin ee daruuratan loo garanayo kaacir baa la yidhaahdaa kan dhul baa la yidhaahdaa kaa buuraa la yidhaahdaa waxyaalaha noocaas oo kalea tawaatur baa lagu soo naqliyey tashkiik wax la yidhahdo ma aqbalayaan sidaas aawadeed waxa weeye waa naqli mutawaatir ah naqliga aaxaadkaana waa sida luqadu u badan tahay oo waxa weeye carab baa lagaga soo raray naqli aaxaadaana lagaga soo raray sidaas yadaa weeye caqli qudhiisa waxa weeye shaquu ku leeyahayoo yacni caqli mujarad aan ahayna naqli ku fadhiyo naqli wax ka istimbaadaya laftiisana markaysa waxaan markaa waa yacni lagu gartaa markaa luqada shay kaloo afraad ayay culammada qaarkood ku dareen oo waxay yidhaahdeen waxyaalaha kale lagu garto waxaa ka mid ah yacni qaraa-inta lafteeda waa lagu gartaa sidaasna waxaa sheegay sheikha inay jinni la yidhaahdo ee markaa naxwiga ah ayaa markaa laga soo naqliyay kitaabkiisa khasaa'ista la yidhaahdo inuu ku yidhi qaala bnu jinni fi lkhasaa'isi man qaal ina allugata laa tucrafu ilaa naqlan faqad akhطa fainaha qad tuclamu bilqaraa'ini ayضa faina rajula ida samica qawla shaaciri qawmun ida sharu abdaa naajidayhi naajidayhi lahum daaruu ilayhi zirafaatin wawixdaana yaclamu ana ziraafaati bimacna aljamaacaat albaxru lmuxiid mujalladka koowaad afar boqol iyo lix waxaa kaloo hadalkaas soo raray mardaawi sharxu taxriirka mujalladka labaad safxadda markaa toddoba boqol iyo toban ilaa toddoba boqol iyo koob iyo toban waxaa kaloo soo raray ibnu najaar alxambali kitaabkiisa sharxulkowkab almuniir layidhaha mujalladka koowaad laba boqol iyo koob iyo sagaashan intaa dhammaantoodba iyagoo hadalka ay istishaadayaan oo xujaysanayaan bay soo qaateen manay radin waxayna ka dhigeen qayb kaloo lagu galan karo ee yacni luqada oo ah marka isagaa qaraa-inta waxa uu ku tacliiliye oo yidhi markaa isagaa shaacirka hadalkiisii qawmun ida sharu abdaa naajidayhi yacni qawmun ay hum qawmun iyagu qolo weeye qoladaasoo haddii markaysagaa sharku yacni waxa weeye uu muujiyo yacni markaa ilkihiisa markaa uu muujiyo bimacnaa sharku markaysagaa hadduu soo furmo oo bimacnaa dagaal iyo dhibaata ay timaado daaruu ilayhi ziraafaatin wawixdaana yacni iskama fadhiistaane waa u duulaanoo markaa isagaa waa ka kacaan buu yidhi iyagoo markaysagaa mid mid iyo koox kooxba iyagoo ah wixdaanan baa ku lamaan oo ziraafaatin lafdiga qofkii aan garanaynin qariinadu ku garanayaa wixdaanan ay la socoto ayuu ku fahmayaa ziraafaat in jamaacaadka la yidhahdo koox kooxda sidaas iyadaa buu ku garanayaa marka sidaas aawadeed qaraa-intana sidaas iyada ah baa loogu gartaa oo luqadu ay ugu sugnaataa ayuu ibnu jinni yidhi ahlucilmiga ayaynu sheegnay usuuliyiinta ka midna ay sidaa u istixsaaneen oo u wanaajisteen wamaa iwa aladii kii wudica la dhigay min alalfaadi xaaluu ka mid yahay lilmacnaa loo dhigay qul lugatun qul waa iska waxa weeye jumla muctarida lugatun luqa weeye yadri waa garanayaa man samica kii maqla binaqli buu ku garanayaa carab laga soo raray madluuluha almacnaa walafdu mufradu madluuluhaa madluulkeedu yacni markaa almacnaa macnaha weeye waxay ku tusinaysaa macnaha weeye wa lafdun mufradu wa lafdun lafdi oo mufradu mufrad ah qad yuujadu in la helaa la arkaa mustacmalan xaaluu yahay ama mustacmalan xaaluu yahay wa muhmalan iyo markaa muhmal xaaluu yahay mid markaa la iska haleeyay oo markaa aan macna loo isticmaalin waduu tarakubi kii tarakubka u saaxiibka ee tarkiibka u saaxiibkayna ay kadaalika kaa madkuurka lasoo sheegay ayuu la mid ahaaday wuxuu halkana inoo tilmaamayaa waxay markaa alfaaddu ku tusisaa inay macno tahay inay alfaaddaasina u qaybsato laba qaybood qayb mufrada iyo qayb murakaba mid waloo labadaa qaybood ka midina waxay u qaybsantaa mid mustacmala iyo mid muhmala afar qaybood baa sidaas iyadaa uga imanaya afartaa qaybood ayaa markaa ka imanaya lafdiga markaa mufrad yacni qolyaha nuxaadu macaani afaraa loo isticmaalaa hadda muraadka halkan loogama jeedo macnihii naxwaha loogu isticmaali jiray qolyaha manaadiqadu macnaha ay u isticmaalaan baa looga jeedaa oo waxa markaa manaadiqadu ay u isticmaalaan mufrad maa dalla alaa munca maa dalla calaa macnan wixii macna ku tusiya walaa juzun min ajzaa'ihi yadullu bidaati calaa juzin min ajzaa'i dalika almacnaa ka insaanin yacni waxa weeye wixii macna ku tusiya qayb ka mida lafdigaas oo la gooyaana macnaha qayb ka mida aanu ku tusinayn sida insaan insaan haddii waxa weeye aad ka jarto alifka iyo hamzada oo aad tidhaahdo saan saan bacdi insaanka ka mida tilmaami mayso saan bacdi insaanka ka mida tilmaami mayso idan maadaama saan bacdi insaanka ka mida aynay tilmaamaynin waxay noqonaysaa inay eraygaasi mufrad yahay zaydun marka la yidhahdo za'da haddii la jaro oo markaysa waxaan markaa haddii yani waxaan leeyahay yani markaa za'da haddii la jaro sidii hadday u dabdisan tahay markaysa waxaan markaa bacdi insaanka ka mida tilmaami mayso haddii si kale loo dabdiyo yadun la yidhahdona waa wadci kale kelmaddii markaysagaa juz ka midoo sidiisiiya ma aha sidiisi maaha za'du sidaasi la bacdi insaankii ka mida tilmaami mayso marka maadaama ay caynkaa tahay taa waxaa la odhanayaa mufrad baa la odhanayaa mufrad markaa loogama jeedo macaanihii naxwaha loogu isticmaali jiray afarta macno ahaa ee waxaa looga jeedaa macnaha mandiqiyiintu u isticmaalaan kaasaa looga jeedaa mufrad marka waxaa weeye mufradkii waxaa ka mida mid mustacmala oo la isticmaalay sida zayd oo kale waxaa ka mida mid muhmal oo la ihmaaliyo aan macna loo isticmaalin ka maqluubi zaydin sida zayd in la qalbiyo oo kale oo la yidhaahdo dayzun zayd xagga dambe ka soo akri dayz buu noqday dayz macna looma isticmaalo fii luqati alcarab macna kuma laha idan waa muhmal oo markaysaga waa la ihmaaliyo lama isticmaalin macna looma isticmaalin murakab waxaa la yidhaahdaa maa dalla juz'uhu calaa juz'i almacna almustafaadi minhu xiina huwa juz'uhu sawaaءn kana tarkiiba isnaadin ka qaama zaydun wazaydun qaama wazaydun qaa'imun am tarkiiba masjinka hamsata cashara أو إضاaفة kغuلاam زaيد وأmا cبداللahi fain kana dالا عlى الذات fahuوa مفrd وin kana dالا عlى الصفاaت fahuوa مuرakب albحر المحيiط buu hadalkaa ku sheegay zrkshi mujaladka koowaad afar boqol iyo شhan iyo labaatan murakab waxaa la yidhaahdaa waxa qayb isaga ka mida oo lafdiga ka midi marka la gooyo juز macnihii laga faa'iidaysanaya lafdigaas yani isi saaran ka mida markay ku tusinayso ayaa la yidhahdaa sida uu tarkiibsan yahay waxaan farqi ka lahay anwaacda taraakiibta yani tarkiibu isnaad ahaya tarkiibu masjin ahaya tarkiibu waxa weeye idaafa ahaya wax farqiya ma kala laha tarkiibu idaafiibu wuxuu ka istisnooday hadduu yahay ismun mucabadun ismun mucabadun lilaahi hadduu yahay oo cabdullaahi oo kale hadduu yahay taa tafsiil baa ku sugan ictibaar marka si laga eegana wuxuu noqonayaa inuu waxa weeye yahay mufrad mar kalena wuxuu noqonayaa waa isilaaxii manaadiqada eh wuxuu noqonayaa murakab haddii la yidhaahdo daatu magac u yahay daatu ayuu magac u yahay oo cabdullaahi sifo lagama wadee calam inuu hebel u yahay baa looga jeedaa ee sifo loogama jeedo addoon ilaahay weeyaan in sidaa lagu sifaynayo loogama dan lahaa haddii sidaa la yidhaahdo mufrad weeyaan mufrad weeyaan haddii waxa weeye laakiin la yidhaahdo waxa uu yahay sifa ayuu ku tusinaya oo inuu addoon ilaahay u yahay buu tilmaamaya markaa wuxuu noqonayaa murakab buu noqonaya sidaas yada ah ayaa waxa weeye yani markaa lagu tilmaamay marka kii murakabkaana wuxuu u qaybsamaa laba qaybood qayb mustacmala iyo qayb muhmal ah qayb muhmala iyo qayb mustacmala oo talow qaybtaa muhmalka ah yani waxa weeye ma mawjuud baa mise waa hayru mawjuud sida ay ku tageen baydaawi iyo taajidiina subki waa inanka yani sida ay ku tageen waxay yidhaahdeen maye waa mawjuud oo mawjuud weeyaana marka isagaa waa jirtaa waxaana ka mida bay yidhahdeen ka lafdi hadayaan yani qofka waxa weeye maqaasid yani markaa quman aan waxba ku hadlayna iska dhurmaya yani qofkaasoo kale yani taraakiibta uu ku hadlayaa waxay iska tahay muhmal muhmal weeyaan bay yidhaahdeen waxaa markaa yani qofkii hurday ee hadrayey qasdi waxaan uga hadli maayo maqaasid hadalkani ma laha waa iska dhurmayaa caawo dhan buu hadlaya hadalka uu hadlayaa waa iska hadayaan yani marka hadalkaasi waa muhmal yani macno looma dejin waayo macnoba ugama qastinin sidaas yada abay yidhahdeen bacdi culammada ka mida waa raazi shiikha la yidhahda ibnu khatiib alrayi waa shiikha la yidhaahdee waxa uu yihi sida markaa shabaha u ekaanshaha u eg yahay ee aada ugu eg yahay waa inuu hayru mawjuud yahay oo muhmalka waxa la yidhahdee murakabka ahi maba jiro sidaas yada abuu isagu ku tegey marka calaa kulli xaal masaladaas ku saabsan murakabka markaa yani yani muhmalka ahi ma jiraa mise ma jiro khilaafkaasaa ku sugan oo murakabka mustacmalkaa laftiisu miya miyuu jiraa sida saniica sheikhu eg yahay waxa uu tilmaamayaa inuu jiro waana sida culammadu u badan yihiin bacdi culammada ka mida sidaa diiday saas aawadeed bu ibnu najaar alxambali waxa uu odhanayaa wa min yani hadal macnihiisu markaa uu yahay wa min almurakabi mustacmalu wadacathu alcarabu khilaafan liraazi halkaas waxa weeye wuxuu qorayay raqan buu qorayay intuu hadalka hore ka soo warramay ayuu dabadeedna markaysa waxaan markaa uhi wasani mustacmalu markaa dabadeedna halkaas cibaarada waxaan ku bedelay wa min almurakabi waa saasaan u tambihiyey wa min almurakabi mustacmalu wadaacathu alcarabu khilaafan liraazi wabni malikin wa jamcin murakabkuu ka mid ahaaday nooc la isticmaalo oo carabi ay u dhigtay iyadoo la khilaafayo raazi iyo ibnu malik iyo jamaaca siday ku tagtay wayadullu calaa sixati wadcihi ana yani markaa ana lahu qawaaniina fi lcarabiya laa yajuuzu tagyiruha wamataa uyirat xukmun wamataa guyirat xukima calayha biannaha laysat carabiya kataqdiimi almudaafi ilayhi cala almudaaf wain kana muqadaman fi gayri lugati alcarab yani waxa uu tilmaamayaa qolyahaasi oo jamaahiirta ahi waxay cuskadeen yani maadaama qawaaniin ay u dhigtay luqada carbeed carabi ay ugu dhigtay taraakiibta iyo sida loo tarkiibinayo oo siladu mawsuulka kama hormari karto mudaaf ilayhi mudaafka kama hormari karo iyo ashyaa badan oo la mid ah oo ay xajrin ku sameeyeen oo waxa weeye macmuulkii mawsuulku mawsuulka kama hormari karo ashyaa badan oo noocaasa maadaama ay sheegeen oo aan inxisaarayn oo koobsamaynin waxay ku tusinaysaa inay xajsi ku sameeyeenoo yacni umuure u xadideen taraakiibta sida mufradaadkaba ay ugu xadideen taasi waxay tilmaamaysaa in waxa weeye taraakiibtu ay tahay mid mustacmal oo luqa yani markaa carabi sidaa u isticmaashay o u dejisay inay sidaas yada tahay ayay markaa ku tilmaamaysa halkuu yidhi wain kaana muqadaman fii gayri lugati alcarabi wuxuu ishaarayaa hadalka ay culammadu yidhaahdaan yani markaa cajamtu mudaafu ilayhigay horraysiiyaan yani taas yadaabay markaa tilmaamayaan waana arrinka keensaday wadaadada soomaaliyeed markay mudaafka iyo mudaafu ilayhiga laqbaynayaan inay yidhahdaan idaafo dib baa laga laqbeeyaa qaacidada inay dejistaan waa arrinka keensaday iyagoo cuskanaya markaa qaacidada ah yani waxa weeye cajamtu ama fii gayri lugati alcarab mudaafu ilayhigaa la horraysiiya iyadoo hadalkaa la cuskanayo taasna waxa weeye waa jirtaayoo luqada cajamta in badan oo ka mida in sidaa lagu isticmaalo waa jirtaa oo in mudaafka la horraysiiyaaba laxni agtooda inuu ka noqonayo oo aanu markaa macno saxiixaba u muuqanaynin oo uu laxni agtooda ka muuqanayo luqadii farrisiyada saasaa laga sheegi jiray iminkana luqada markaysagaa ingiriisiga dadka yaqaanaa saasay ka tilmaameen mudaafu ilayhigaa la horraysiiya laakiin calaa kulli xaal luqada soomaaliyeed mutacayin ma aha waayo markaysagaa yacni soomaalidu way isticmaashaa marna mudaafu ilayhigay horraysiisaa marna mudaafkay horraysiisaa marka baytu caliyin la yidhaahdo gurigii cali mar waxa weeye waxay cali gurigiisii way yidhahdaan soomaalidu way ku hadlaan hadalkooda caadigay hadlayaan yani gurigii cali waa yidhahdaan cali gurigiisina waa yidhahdaan labada midnaba laxni kuma tiriyaan kalaamka marka ay ku hadlayaan midnaba markaa laxni kuma tiriyaan marka kilaahumaa waa saa'iq laakiin waxa weeye waxay iska cuskadeen wadaadada soomaaliyeed cajamtu yani markaa idaafada mudaafu ilayhigay horraysiiyaan taasay iska cuskadeen ilaaqeeda mehe ogow labada wejiba bannaan waxa markaa uu yidhi wain kaana muqadaman fii gayri lugati alcarabi wakataqdiimi silati aw macmuuliha cala almawsuuli wagayri dalika mima laa yanxasiru faxajazuu fi tarkiibi kama fi lmufradaati qaala alqaraafi wahuwa saxiixu wacazaahu gayruhu ila ljumhuur sharxu lkowkab almuriir mujalladka koowaad boqol iyo shan iyo toban marka mas'alada noocaasa khilaaf badan baa ku sugan culammaduna ay isku khilaafeen oo waxa weeye qaarba si ay markaa tilmaameen usuuliyiintuna aad ay u soo naqliyeen saas aawadeed culammada qaar baa dhexdhexaadiyey oo yidhi markaysagaa labadiinnan qolo ee qolana tidhaahdeen markaysagaa murakabaadku mustacmalba lugatulcarab kuma aha qolana ay tidhi markaysagaa maya murakabaadku mustacmal bay lugatulcarab ku yihiin war ma sida u jeedda mise sida uma jeedde ma ka tilmaamaysay asalka taraakiibta anwaacdeeda ka tilmaamaysay mise waxa weeye ka tilmaamayse jus-iyaadka nooc kastaaba leeyahay haddaa asalka taraakiibtoo anwaacda murakabaadka a uga jeedaan alele waxaa sawaaba markaysagaa inay waxa weeye mustacmaltoo carabay sidaa u dejisay laakiin haddaa uga jeedaan yacni markaa jus-iyaadka nooc kastaaba leeyahay inaan tarkiib lagu hadlaynin tarkiib la carabi sidaa ugu hadasho sidaa isu saartay mooyaane oo daraba zaydun muxammadan haddaad aragto waxa weeye aada isweydiinayso oo taloo carabi sidaa ma u dhigta oo daraba iyo zaydun iyo muxammadan sidaa ma isu saarta yacni markaysagaa sidaas ay odhanayso haddii taa looga jeedo carabuma isticmaalina waxa weeye waa mid markaa yacni qiyaasiya iyo wax la mida lagu keenay tan noocaasa markaysagaa weeye oo lama shardiyo kelmad kasta oo markaa mufradaada oo laysi saarayo oo si loo tarkiibinayo qaacidada mooyaane khusuuskeeda in sidaa laysu saaray lama shardiyo saas aawadeed sheikha markaysagaa shaaficiga alfiyada usuulka le barmaawi la yidhaahdo ayaa waxa uu yidhi qaala albarmaawiyu wataqsiisu قال البرماوي والتحقيق أن يقال إن أريد أنواع المركبات فالحق أنها موضوعة أو جزيات النوع فالحق المنع وينبغي أن ينزل المذهبان على ذلك قال في شرح التحرير ومما يتفرع على الخلاف ما سيأتي في أن المجاز هل يكون في التركيب وأن الخلاف هل تشترط في أحاده ونحو ذلك هذا الكمركة وحوية كتاب برماوي ما هي إن كستوى حوية مركة دوان لتحقيق شيء وإن شاء الله لقيا بهدان لطابعين إن لطابعه oo laba jaamacadooda markaysagaa sacuudiga ka mid ah yacni midba qayb lagu taxqiijiyey kitaabka alfiyada usuulka ee shaaficiga ah oo jaamacadda jaamicatulimaam iyo jaamicatu ummi lqura midba qayb lagu taxqiijiye oo markaysagaa risaalo lagu qaatay laba risaalo lagu kala qaatay marka waxa weeye waxaa ka soo naqlinaya hadalka sharxulkawkab ilmuniirka ayaa ka soo naqlinaya mujalladka koowaad boqol iyo lix iyo toban hadalkaa shabaha oo weliba ziyaado wata oo tafriica markaa uu dambe uu sii raacinayo xataa mardaawi ee uu sharxu taxriirka uu ka soo naqliyey ibnunajaar kaasina uu la socdo ayuu albaxrulmuxiid ku yaalla kitaabka la yidhaahdo ee zarkashi uu qoray isagoo isagu hadalkiisii ah oo uu cabirayo mujalladka koowaad saddex boqol iyo lix iyo sagaashan buu hadalkaasina ku yaalla marka sidaas baa lagu dhexdhexaadiyey madluulahaa lafdiga wuxuu ku tusinayaa almacnaawi walafdu lafdi lafdigaasoo mufradun mufrada qad yuujadu in la helaa suurowda ama qad yuujadu in la ogaado ayaa dhacaysa mustacmalan lagu ogaado inaad tidhaahdo waa wujdaanoo laba mafcuul bay qaadataa kii horena ay faacil bay u qaadatay mustacmalanna soo sheegu la mid ahaadoo mustacmal iyo muhmal baa ka imanay wa wadcu nakira nakirada markaysa waxaan markaa dejinta loo dejiyey oo loo dhigay limutlaqi lmacnaa macnaha kiisa ilaaqan oo aan dihni iyo khaariji midnaba ku qaydnayn fariiqun qayb culammada ka mida baa nasarahu u gargaaray wa hiya markaysagaa nakiradu lidihni ay kaa'inatun lidihni macnaha dihniga maskaxda ku sugan ee kulligaabay u sugnaatay ladabni xaajibi inaa xaajib shiikha la yidhaahdo ee maalikiga agtiisa wa kam imaamin alla imaam badana imaamkaasoo daahibin ku tegey lilkhilaafi khilaafu ibnu xaajib khilaafayo waxa uu inoo tilmaamayaa nakira haddii ay soo aroorto nakira maxaa loo dejiyey ma waxaa loo dejiyey macnaha dabadda ka jira ah miyaa loo dejiyey oo rajulun marka la yidhaahdo rajul ma waxaa la yidhaahdaa ka bannaankaa maraya ayaa la yidhaahdaa rajul oo kaasaa loo dejiyo uu xaqiiqo ku yahay mise rajulun marka la yidhahdo rajul waxaa la yidhaahdaa yacni xaqiiqo uu markaa ku sawiranayo maskaxdiisaa jirto oo rajul la yidhaahdo ugu sawiran oo qof kasta maskaxdiisa ugu taalla oo markaa wuxuu arkayo uu ku qiyaasayo ku eegayo kani xaqiiqadii kugu sugnayd dihnigaaga kugu sawirayd ma tahay mise ma aha culammada qaarkood waxay yidhaahdeen maya waxaa loo dhigay yani macnaha dihniga ah baa loo dhigay macnaha dihniguna waa kulli weeyi ee juz-i ma aha macnaha khaarijiguna waa macno juz-iyo yani marka waxay noqonaysaa marka la yaha rajulun nin mucayanun baa la sheegaya ninkaasi fulaan buu noqon karaa callaan buu noqon karaa hebel kaluu noqon karaa sidaas yadaa wey laakiin rajulun marka la yaha macnaha dihniga rajul oo dhan markaysaga waa ku rumoobaysaa xaqiiqadaas yani marka ismu jinsigii oo kale iska shabahda kaasaa loo dhigay markaysa wa markaa dihniga abuu yihi ibnu xaajib qayb kale waxay yidhaahdeen maya mutlaqulmacnaa loo dhigo mutlaqulmacno waxaa laga tilmaamaya wuxuu ka ilaaqan yahay macnaha dihnigaa iyo macnaha waxa weeye khaarijiga labadaba waa ka ilaaqan yaho labadaba qadarka mushtaragee ka dhexeeyay ku rumoobaysaa mid mucayanu ma aha waayo taxdiidka mid loo xadidayo mid la arjaxayo oo la odhanayo macnaha dihnigaa loo dhigay maya macnaha khaarijigaa loo dhigay tarjiixun bigayri murajix weeye daliil bay u baahan tahay daliilna lama hayo sidaas iyadaabay ku tacliiliyeen culamo kale waxay yidhaahdeen waa siday jamaahiirtu ku tageene halkaana in sidaa loo badan yahayna wuxuu ku ishaaray kamta khabariyada ah buu ku ishaaray waxa markaa jamaahiirtu ay ku tageen meye macnaha khaarijigaa baa loo yaqaana oo rajulun marka la yidhaahdo rajulka dabadda ka jira macnaha juz'iga ah ayaa loo isticmaalaa marka isaga rajul kaasaa la yidhaahdaa waana waxa weeye sida yani markaa jamaahiirtu ay qabaan ee jamaahiirta loo nisbeeyey yani markaa qaraafina uu arjaxay yani cabaadi sheikha la yidhaha ibnu qasim alcabaadi ee shaaficigana kitaabkiisa aayaat lbayinaatka la yidhaha aada ugu dheeraaday oo uu ku tilmaamay sida xaqa inay tahay wuxuu markaa tambiihiyey shanqiidiyo u yidhi khilaafkaasi wuxuu ku saabsan yahay wixii dihni iyo khaariji labadaba leh laakiin wixii aan lahayn markaa dihni mooyaane khaarijiba aan lahayn oo aan debadeba ka jirin oo niyaddu maxay iska tasawuri kartaa ka baxrin min zibiq yacni bad iska dhan oo mercury ah zibiq waxa weeye markaysaga waa macdanta mercuryga la yidhahdo a waa macdan aad iyo aad u qaali ah marka waxa weeye maskaxda waa laga tasawuri karaayo waa las yani waa lagu haysan karaa inay jirto bad iska dhan oo fadhida oo badweynta hindiya la midoo mercury ah laakiin wax dabadda ka jiraa ma jiraan oo caynkaas bad mercury oo caynkaas oo markaysa waxa dabadda ka jirtaa ma jirto marka waxa weeye dihni bay leedahay khaariji ma laha ta noocaasa waxay u tacayunaysaa inay markaysagaa dihni noqoto oo aynay khaariji noqon waxa aan labadaba lahayn wa wadcu nakirati nakiro in loo dhigo limutlaqi lmacnaa macnaha kiisa la ilaaqay oo dihni iyo khaariji labadaba laga ilaaqo labadaba qadarka ka dhexeeya markaa ee mushtaraga ah shamlinaya fariiqun qayb culammada ka mida baa nasarahu u gargaaray wa hiya nakiradu lidihni bay u sugnaatay ladabni xaajibina xaajib agtiisa wa kam imaamin imaam badana imaamkaasoo daahibin ku tegay lilkhilaafi khilaafu ibnu xaajib khilaafay walaysa lilmacnaa macnaha uma sugnaan bilixtiyaaji baahi la-aanteed lafdun lafdi uma sugnaan kamaa lishaarixi lminhaaji sida markaysagaa qaacidadaasi ay ugu sugnaatay sheikha markaa minhaajka sharxay
wuxuu tilmaamayaa macno kasta in lafdi loo dejiyaa mustaqil oo gaara lagama maarmaan maaha oo laazim ah ee waxaa dhici karta macaanida qaarkood inaan alfaadba loo dejin khusuuskooda aan si gaara alfaad loogu dejin baa suurowda laakiin macno kasta oo loo baahan yahay baahi aada iyo aada waa lagama maarmaan lafdi gaara in loo dejiyaa sidaasna waxaa sheegay yacni subki wa shaarixu lminhaaj subki ayaa loo jeedaa jamculjawaamica ayuu ku sheegay waxaana ka mid a macaanida aan alfaadda loo dejinin noocyada markaa uraha ee kala duwan qaaraan markaa alfaad loo dejin baa jira noocyada dhadhammada ee kala duwan qaaraan markaa alfaad loo dejin baa jira marka lafdika macno kasta in lafdi loo dejiyaa saasayna laga maarmaarmaan u ahayn laakiin macno kastoo aad iyo aad loogu baahan yahay oo lagama maarmaan ay tahay in la isticmaalo ama la sheego loo baahan yahay in alfaad loo dejiyaa iyagu waxay tahay furtila siday markaa waxa weeye culamaduba sheegeen shaarixulminhaajna wuxuu ka wadaa oo uga jeedaa yacni markaa taajiddiin asubki ayuu uga jeedaa magaciisana cabdilwahaab ayaa la odhan jiray
ka la yidhahdo waa minhaajkii baydaawiya usuulka minhaaju lwusuul ilaa cilmi lusuul baa la yidhaahdaa waa kitaab kooban oo markaysagaa usuulkii shaaficiya ku saabsan oo hab markaa doodana weliba u qoran oo qaaluu waqulnaaba aada ugu fara badan waxaa sharxay markaa minhaajkaas culamo badan baa sharxay culamada sharxayna waxaa ka mida labada ilmo subki taqiyadiina subki baa bilaabo qadarkii yaro horo markuu sharxay ayuu ka dhintay dabeedna inankiisii baa faraha u qaado kitaabka dhammaystiray saddex mujallad isagoo ah ayuu markaa dabeed markaa sharxaasi usoo baxay walaysa lilmacnaa macnaha uma sugna bilixtiyaaji baahi la-aanteeda lafdun lafdi uma sugna kamaa lishaarixi lminhaaji sida qaacidadaasi ay u sugnaatay minhaajka kii sharxay oo taajudiina subki ah waluqatu rabu lahaa qad wadaca waluqatu luqada alrabu rabbiga ayaa lahaa yani markaa qad wadaca lahaa dhigay wa caswuha nisbaynta loo nisbeeyo lilisطilaaxi loo nisbeeyo sumica waa la maqlay iyadoo sariixa buu keenayaaba mas'aladii markaa aynu yani markaa xoogaa qadinnay marka iyadoo sariixa baabuu keenay fafahmu dilkhafa fahmiga markaa kii qarsoonida u saaxiibkaa fahamkiisa iyo walbayini kii muuqday fahamkiisa bilishaarati buu ku sugnaaday tilmaan iyo watacayuni markaysaga waxaan cayimaad buu ku sugnaaday la cayimo ka tifli markaysaga wadalika kaa'inun ka tifli ay ka fahmi tifli bay ahaatay waxa uu inoo tilmaamayaa masalada marka waxa weeye isilaaxa iyo markaa tawqiifka ku saabsan yani arrinka noocaasa oma nebi baa lagu soo dejiye oo markaasuu yani dadkii baray mise waxa weeye waa arrin markaa isilaaxi ah oo dadkunbaa iskaga heshiiyey masalada noocaasa markaysagaa waa ishaaray khilaafkeeda waxa uu inoo tilmaamayaa qolyaha qaarkood baa waxay yidhaahdeen waa isilaaxi markay sidaas yadaa isilaaxi yidhaahdeenna waxay yidhaahdeen isilaaxi markii la yidhi ishkaal baa la keeno ishkaalka la keenay waxay tahay oo in macnaha iyo alfaaddaa laysu dejiyo sidee laysu fahmo ila waxay keensanaysaa alfaad laysku fahmo marka hore laysku garanayaa inay jiraan waar lafdigan aan macnaha u dhigno waa in sidaas lays yidhahda haddii alfaad lagu wada hadlayaaba inay jirin oo dhammaanteed ba ay istilaaxi tahay markii hore maxaa laysku fahmay markii hore wuxuu leeyahay waxaa laysku fahmay ishaara laysku fahmay tacayunna waa laysku fahmo wuxuu inuu caynoobana waa laysku fahmay oo waxa weeye waxa lagu dilo lagu yihi markaysagaa killiga soo qaad baa lagu yihi guriga yaalla killi waxa la yidhahdana maba taqaanidba halkii baad gurigii gartay ama ibriiqa soo qaad baa lagu ibriiq maba taqaani miibuu ka soo galo ibriiq wuxuu yahay maba maqalba gurigii buu galayoo guriga markaysagaa waa maqsin aan wax alla wax dhex yaallaa jirin ibriiqaasunbaa dhex yaalla markuu sidaa u eegay waxbaba kale kaarki waaye waxaad u tacayunay oo u caynoobay ibriiqii loo sheegay waxaa dhex yaalla uun inuu yahay kii unbuu iska soo qaaday tacayunkii waa macnahaas ishaaraduna waa maxay hadday idhiib ibriiqan baa markaa lagu yidhi hore umuu aqoonin laakiin ishaaradiibuu ku garanaya waa sida carruurta yarba hadalka sidee lagu bara ila marka hooyiinkood dhalaan marka af may aqoonin afkii waxay ku bartaan sidaa loogu ishaarayo oo markaysagaa ishaarada iyo waxaa la midkaa oo ii dhiib lagu leeyahay sidaas iyada abay ku bartaan iyo tacayunkaasay markaysagaa ku bartaan oo sidaasay ugu qaataan taasoo kale istilaaxigana ishkaalkii lagu soo arooriyo ku ishkaal bixiya fafahmu dilkhafaa fahmiga kii qarsoonida u saaxiibkaa iyo walbayini markaa kii qarsoonaa fahamkiisa la kii markaa muuqday fahamkiisa markaa la fahmaya bitacayuni buu ku sugnaaday markaa bilishaarati buu ku sugnaaday tilmaan iyo wa bitacayuni tacayunu caynooba ayuu ku sugnaaday ka ifli ay ka fahmi ifli wadalika kaa'inun ka fahmi ifli taasi waxay ahaatay sida fahamka ilmaha yari uu wax fahmo oo ishaaro iyo tacayun iyo qaraa'inta uu wax ku fahmo yubnaa calayhi alqalbu waalaaqu yubnaa calayhi masaladaa la soo sheegay waxaa lagu dhisayaa khilaafkeeda alqalbu qalbi baa lagu dhisayaa luqadii la qalbiyo yacni macaanidii loo isticmaalo alfaadaan alfaadii loo isticmaalo macaanidii loo dejiye macaani aan ahay ee la dabagediyo wa talaaqu markaysagaa talaaqii ayaa lagu dhisayaa iyo walcataaqu xorayntii citaaq iyo cataaq waa kala duwan yihin citaaq waa waxa weeye waxa wanaagsan baa la yidhahdaa cataaqna xorayntaa la yidhahdaa iyo walcataaqu talaaqay ku cadfan tahay iyo walcataaqu markaa xoraynta bikasqini sharaaba bay ahaatay markaa taasay ku dhisantay masaladanna wuxuu inoo tilmaamayaa in waxa weeye haddii la yidhaahdo waa isilaax iyo haddii la yidhahdo waa tawqiifi samara ku dhisana khilaafku lafdi ma aha oo in fara badan oo usuuliyiinta ka mid ah waxay yidhahdeen maya khilaafkani waa lafdi oo fannigan usuulka la yidhahdaa waxa uu leeyahay yacni waxyaale la yidhaahdo yani masaa'il riyaadiyaat la yidhahduu leeyahay oo xisaabtii markaysa waxaan markaa yani egastiyo waydii la mid a ayuu markaa iska leeyahay oo maskaxda la doonaya qofka markaa in lagu tadriibiyo ayaa looga jeedaa masaaisha noocaasa wax tamaro oo ka dhalanaysaa markaysagaa ma jirto masaa'il farciga oo ku dhismaysaana ma jirto tan oo kale culamada qaar baa waxay kudhi- waxay ka dhigeen inay ka mid tahay masaa'isha rada- riyaadiyaadka inay la mid tahay yacni markaa noocaas oo kale inay tahay waa riyaadiyaadku marka cilmi lusuul bay qaar ka cabireen taasuu radinayaayo sheikhu khilaafsanya uu leeyahay waar masaladani ma aha khilaaf iska lafdi oo markaa riyaadi looga jeedo oo markaa tadriib maskaxda la tadriibinayo looga dan leeyahay ee waxa weeye markaa waa khilaaf samaro leh waxaana ku dhismaya yacni luqadii haddii la yahay waa tawqiifi waxaa ka dhalanaysa inaan la qalbin karin oo waxa weeye sharcigaa yidhi eraygan ma- macnaha magacan ku magacaaba ah macnahan eraygan ku magacaaba marka kama bedeli kartid adigu ma qallibi kartid ah oo marka waxa weeye ma odhan kartid waxa weeye marka anigu mid kalean u dejisanaya oo looxi xajar baan iskaga magacaabaya ya oo xajarkii loox baan iskaga magacaabaya oo sidaasaan macaanida u qalbinaya yacni markaysaga adigu ma odhan kartid ah haddii la yidhahdo waa isqilaaxina qalbigu waa iska bannaan yahay allaahuma ilaa wixii daliil sharciya markaa manciye mooyaane wixii daliil manciye mooyaane ee waxa weeye sharcigu xaaraantinimeeyey mooyaane waxyaalihii kale inay iska tahay mid iska bannaan ayay markaa noqonaysaa laakiin wixii sharcigu manciyey sida markaysagaa inuu markaa yacni iskaga hadlo hadallo kufriyaada oo uu dabad yidhahdo istilaaxaad gaar aan leeyahay siday suufiyadu sameeyaan tan noocaasa culammadu waxay isla ogol yihiin inaynay bannaanay qolyaha isilaaxan bannaynaya waxay leeyihin waa maa lam yam- maa lam yamnac minhu maanicun waa intaan maanic sharcii diidin laakiin wixii maanic sharcigii diiday yani markaa lama ogola ah wixii maanic sharcigii diiday lama ogola ilaahay baan markaa waxa weeye asmaa is yani isilaaxi iskaga dhigaya oo aan u dhigaya asmaa isilaaxiya oo aan markaa anagu ku heshiinay oo aan odhanaya markaysaga waxaa la yidhaahdaa markaa yani kayta wa kayta yani cilla faacila ilaahay la yidhaahdaa ama markaysaga waxaa la yidhahdaa marka magacyo kale oo uu sameeyey sidaasoo kale wax saayiq noqonaya maaha waayo asmaada ilahay waa tawqiifi qawl cala allahi bigayri cilmina ma banaana sidaas ilaa waxyaalo kufriyaadaan iskaga hadlayaa dabeedna marka maqaasid kale aan anigu uga jeedaa marka waxaa weeye istilaaxaadkayga haddaanaad fahmayna hay hay ictiraadin ta noocaasina wax suuroobaya iyaduna markaysagaa ma aha ibtaalu libaabi ridda ayaa ka dhalanaysa kii kastoo irtidaad la yimaadaaba wuxuu odhanaya istilaaxaad gaar aan leeyahay buu odhanaya saas aawadeed bay ahlucilmigu markaa yidhahdeen sida ciraaqi iyo ghazaaliya ay tilmaameen ximaayatan lishariica marnaba loo awili maayo saas yadaa bay markaa yidhahdeen hadduu waxyaala kufriyaada ku hadlo marka qolyaha istilaaxaadka yidhi waxay yidhaahdeen hadduu qofku yidhaahdo isqini sharaaba biyaha i waraabi oo biyaha i waraabi uga jeedo waad furan tahay gabadh yahay uu sidaa uga jeedo ama isqini sharaaba addoonkiibuu ku yidhi isqini sharaaba biyaha i waraabi oo uu yidhaahdo dabeedna markaysaga waxaan uga qasdinayaa biyaha i waraabi waad xoraysan tahay haddii la yidhaahdo waa isqilaaxi culamada qaar baa yidhi waa ku furmaysaa waana ku xeroobaysaa sidaas iyadaa mas'aladaa ku dhisan yubnaa waxaa lagu dhisayaa calayhi khilaafka la soo sheegay alqalbu baa lagu dhisayaa qalbiga wax la qalbiyo erayga wixii macnaha wixii loo isticmaali jiray wax kulli diya in lagu idlaaqaba oo la dabagediyo walaaqu alaaqaa lagu dhisayaa furitaanka iyo walcataaqu markaysaga cataaqa xoraynta iyo furitaanka yacni lagu xoraynayo o lagu furinayo bikasqini sharaaba tarkiibka iyo wixii la mida lagu furayo ama lagu xoraynayo masaladaas la soo sheego kale ay ka mid ahaata hal tasbutu luqatu luqadu ma ku sugnaataa bilqiyaasi qiyaas ma ku sugnaataa wa haalisu alfarqu ladaa unaasi wa haalisu qowlka saddexaad labada qowle hore hal tasbutu markuu ku yidhi aad ka fahantay oo in markaa qowl odhanaya waa ku sugnaatay iyo qowl odhanaya haa qowl odhanaya iyo qowl maya odhanayaan nacam iyo laa halkaasay kugu qarsoon yihin wa haalisu waa qowlka markaysa waxaan markaa mufasilka ah wa haalisu qowlka saddexaad alfarqu waa in la kala farqiyo ladaa unaasi yacni markaa dad agtooda maxaluhu markaa maxalka markaa banaanaanshuhu cindahum agtooda almushtaqu waa wixii mushtaqa wamaa- wamaa siwaahu wixii markaa mushtaqa ka hadhay oo aan mushtaqahaynee jaamid ah jaa'a waxa yimi alwafqu waafiqitaan baa yimi inaan qiyaas ku bannaanayn fiihi gudihiisa wa farcuhu markaysagaa faraciisa mas'aladaa ku dhismaya almabniyu wa farcuhu faraca markaa mas'aladaasi ee almabniyu markaysa waxaan markaa ku dhismaya khifatulkulafi markaysagaa dhibaatooyinku inay yaraadaan weeye oo dhibtu ay yaraato fiima bijaamicin ama fiima lijaamicin labadaba markaysagaa nusakha qaarba mid bay qoreen labadubana markaysagaa waa bimacnan kii la akhriyaaba waa kii kale fiima lijaamicin ama fiima bijaamicin fiima yaqiisuhu waxay qiyaasanayaan asalafu salafku ay qiyaasanayeen yacni mudaaric buu ka cabiro maadi buu uga jeedaa ay qaasahu buu ka tilmaamaya waxay salafku qiyaasteen bijaamicin jaamic dartii ay u qiyaasteen ba'daa sababiya ama lijaamicin jaamic dartii ay u qiyaasteen ee qiyaas sharciga ay qiyaasteen qiyaaska sharcigu waa dhibaato badnaa kiibaa laga wareeyay qiyaas luqawiyaa la samaynay wuxuu halkana inoo tilmaamayaa luqadu qiyaas ma ku sugnaataa mise kuma sugnaato waxaa ku sugnaaday saddex qowl qowl odhanaya luqada qiyaas ma galo oo wax qiyaas la yidhaahdaa ma gale intii horeynu sheegnay ayuunbay luqadu ku sugnaataa naqli mutawaatira mid aaxaada caqli markaa laga istinbaaday yacni markaa waxa weeye naqliga iyo qaraa'inta oo weliba qaraa'inta aan la ysla ogolayn caqliga markaa laga istinbaaday naqligana bacdi baa diidaya qolo kale waxay kala farqiyeen oo yidhaahdeen masalada ee tafsiil geliyeen oo waxay yidhahdeen wuxuma mushtaq ahaataya mise jaamid ahaataya ma wax lasoo ishtiqaaqo wasfi markaa mushtaqa ahaataya oo wasfi koobsanaya mise oo aawadii markaa magaca loogu magacaabay masaladaa ishtiqaaqa ku saabsanna dib bay inoogu iman doontaa baabka soo socdana waa ku jirtaaye waxaa markaa uu tilmaamayaa wixii saas oo kale ah qiyaas waa geli karaa laakiin wixii markaa jaamida waxaa la ysla ogol yahay inaan qiyaas wax la yidhaahdaa ku jirin sidaas iyadaa baa la ysla ogol yahay oo markaa samarada ku dhisan dhismaysaa maxay tahay samarada ku dhismaysaa waxay tahay wixii markaa qiyaas sharciya la qiyaasan jiray qiyaaskaa sharciguna uu dhibaato badnaa waa laga wareegayaa qiyaas luqawi oo sahlan oo daaqada laga dhufsanayo kii unbaa la qiyaasanaya oo halkii waxaa weeye marka ay odhan jireen culammadii hore nabiidkaa looga qiyaasanayaa khamriga dabeedna xukunkaa laga ilxaaqinaya waa siday u yidhaahdeen yacni markaa sidaas ay yidhaahdeen oo shuruudihiiyo wixii inay ku fadhiisiyaan ay doonayeen ti unbaa laga leexanaya waxaa la samaynayaa qiyaas luqawiya markaasaa la odhanayaa khamri maxaa khamri loogu magacaabay waxaa khamri loogu magacaabay likownihi yukhaamiruulcaqla caqliga inuu beddelaya ayaa khamri loogu magacaabay dee idan haddaba wixii caqliga beddelayaba yaynaan odhan marka hore nebiid iyo khamri baa la kala yidhahdaa khamri aan ku magacaabano yani aan idhaahno khamri baaba luqatan la yidhahdaa oo waxa weeye markaa magacii baynu uqiyaasanay markaynu uqiyaasanay baynu ku magacawnay markaynu ku magacawnay dabadeed ayaynu dabeed markaa u imanaynaa nusuustii markaa tilmaamaysa khamriga xaaraantilmaynteeda dabeedna waxaa naskay soo gudagale ila luqa ahaan baa khamri loo yidhaahdaa markaa qiyaaskaa yaree sahlan ayaanu markaa sidaa ugu samaynaynaa caynkaas iyada abay yidhaahdeen waxaa la soo naqliyaa sheekh ka mida adigu culamadii odhan jirtay luqadu waxa weeye qiyaasku waa gelaya ayaa waxaa loo sheegay baa la yidhi eray aada u adag banaaniga xaashiyadiisa ku qoraya eray markaysagaa adag ayaa loo sheegay ereygaana ma geranayo markaasaa la ereygaa ka warran markaasuu ereygan horta hore uma geranayo laakiin ereygan waxaan ka dareemayaa buu ihi salaabo aada u badan inuu ereygu aada u adag yahay baan ka dareemaya wa adunnuhu inuu yahay xajar inuu yahay dhagax inuu yahay an filayaa buu dhagaxii markaa uu sheegaya bay noqotay siduu u sheegaya ayahay oo waxay markaa yacni qaar baa waxay yidhaahdaan alfaadu waxaa ku jirta munaasabo macnaha markaysagaa iyo lafdigu isu munaasib yihiin nin saymiri la yidhahdo muctasilayaa sidaas iyadaa ku tegey bacdi kaleo ku raacayna waa jiraan marka waxay yidhahdeen lafdiga iyo macnaha munaasabaa ka dhaxaysa oo erayga marka laguu sheego iyo macnuhu waa isu eg yihiin erayga iyo macnihiisu waa isu eg yihiin markay sidaas iyadaa isu eg yihiin munaasabadaa ka dhaxaysa ayaa keensata in lagu magacaabo war maye may keensano iyadu baaciso may ahayne laakiin waxa weeye way jirtaa munaasabadu bacdi kalena saasay leeyihiin oo halkaa leedihin iyadaa keensatay yacni markaa taasina sax maaha haddii la yidhahdo waa keensatay waxaa ka dhalanaysaa macno keliya ayaa waxa dhacday luqaadka kala duwan in alfaad keliya loo dejiyey oo intaasoo lafdi waxaan leeyahay macno keliya ayaa alfaad kala duwan in loo dejiyey luqaadka kala duwan ay ku dhacday marka waxa weeye haddii munaasaba ka dhaxayso maxay isku lafdi keliya isugu waafiqi waayeen oo qolo waliba munaasabadaa intay garato ay markaa ugu magacaabi weyday marka mar haddaynay sidaas dhicin oo qoloba macna ku magacaabeen qoloba markaysaga markaa oo soomaalida ay tihi markaysagaa xajarka waxaa la yidhahdaa dhagax baa la yidhahdaa carabtina ay tihi markaysagaa xajar baa la yidhaahdaa afafkii kalena markaysagaa labada lafdi oo midaan ahayn lagu magacaabay taasi waxay ku tusinaysaa markaysagaa munaasabaday sheegayaan in markaysagaa aynay sugnayn laakiin qaarkood sawir ee xuruuftu bixinaysaa waa jiraan oo waxay yidhahdaan hadduu xarafku tilmaamayo wax jilicsan xuruufta markaysa waxaan markaa yani xuruuf yani sifaat lhamsi xuruufta leh ee neeftu soo baxda oo kale waa in markaysaga xuruuftaasi ay ku koobanta laakiin xarafku hadduu yahay mid adag xuruufta markaysagaa neeftu soo baxdae sifadaa markaysagaa neef soo bixitaanka leh waa in markaysa waxaan markaa aanu ku dheernay ee xuruufta shiddada iyo kuwa neefta la xabisa iyo xuruufuljahri iyo xuruufta noocaas ah waa in eraygu ka koobnaada waa in eraygu ka koobnaada xajar iminka dhagax waa wax adag soo maaha xajar yani xajar waxa weeye markaysa waxaan markaa waxaa laga dareemaya adayg ayaa laga dareemaya laakiin xaabaa dee neeftu soo baxdaayoo taasaa naqdinaysa taas ayaa naqdinaysa soomaaliduna waxay dhahaan dhagax hadda xaadii labadaba waa ku jirtaa talo marka isaga waxay ugu jirto moojiye calaa kulli xaal yani waxa weeye mas'aladaa ku saabsan yani munaasabaa ka dhaxaysa culammadu marka isagaa may jeclaysan hal tasbutu luqatu luqadu ma ku sugnaataa qil bilqiyaasi qiyaas ma ku sugnaataa wahaalisu yani qowlka dhexdhe yani saddexaad alfarqu markaa in la kala farqiyo weeye ladaa unaasi yani markaa dad agtood maxaluhu maxalka khilaafkaasi cindahum agtooda almushtaqu mushtaqi weeyi wamaa siwaahu wixii mushtaqa ka hadhay jaa fiihi lwafqu yani waafiqitaan laysku waafaqsan yahay baa ku yimi culammadu waa isla ogol yihiin wa farcuhu markaa faraciisa almabniyu lagu dhisay khifatu lkulaf waa markaa yani yani takliifyadu ama dhibaatooyinku markaa inay fududaato fii ma yani ay fi ladii kii gudihiisa ay fududaato yaqiisuhu ay qaasow ay qiyaasteen asalafu salafku ay qiyaasteen qiyaas sharciya lijaamicin ama bijaamicin jaamic sababtiina ay u qiyaasteen inay kaa fududaato oo qiyaas luqawiya oo sahlan la qiyaasta weeye waa fasl cusub iyo waktigii oo dhammaaday wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل وفي المعاني والأصول اشترط تناسبا بينهما منضبطا لابد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد والجبذ والجذب كبير ويرى للأكبر السلم وسلبا من درى والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق كذا اشتقاق الجمع مما أفرد ونفي شرط مصدر قد عهد وعند فقد الوصف لا لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق وحيثما ذو الاسم قام قد وجب وفرعه إلى الحقيقة انتسب لذا بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل ثالثها الإجماع حيثما طرى على المحل ما مناقضا يرى عليه يبنى من رمى المطلق فبعضهم نفى وبعض حققه فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم فيه قد بدا فصل في الاشتقاق waxaynu ku jiray qaybtii carabiyada ku saabsanayd halkanna wuxuu ka gelayaa ishtiqaaqa waxa la yidhaahdo ishtiqaaqa culammadu waxay ku tilmaameen inuu yahay cilmi markaa aada u muhiim ah oo yacni markaa aada loogu baahan yahay oo wax fara badan ay ku xidhan yihiin saas aawadeed buu markaa zarkashi wuxuu odhanayaa wa qaala ala'imatu alishtiqaaqu min ashrafi culuumi alcarabiyati wa adaqiha وعليه مدار علم التصريف في معرفة الأصلي والزائد والأسماء والأفعال لبنية يحتاج إلى معرفتها لبنية يحتاج إلى معرفتها في الاشتقاق وتوقف عليه في النحو البحر المحيط كمجلد الكواد أفر بقول يشني أفرطا marka inuu aada muhim u yahay oo wax fara badan ay ku xidhan yihiin ayuu marka inoo tilmaamay والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل والاشتقاق اشتقاق ردك علنت ذوي اللفظ أذو علس إلى لفظ إري كلا أذو علسه إري باد إري أعلنيس الذي معني سالك السوقاطي وأطلق إطلاق سيد بكوري في الذي كي تأصل يعني مركا أصل نقضي يعني مركا كو إطلاق وفي المعاني معاني ذا مركا وفي المعاني والأصول اشترطا وفي المعاني معاندنا مركا كو إطلاق وفي المعاني والأصول اشترطا واشترطا مركا شرط بكور تناسبا تناسبا ومنضبطا مركا إسو يعني كانشو أما إسو دوانشو بينهما كدحية ومنضبطا حديث مية وفي المعاني معنياشا كسوغا labada macnee labada lafdi kala sheegaya iyo wal usuuli asallada marka xuruufta asalka ah inay waxa weeye munaasaba ka dhaxayso yacni labadaaba shardi washtaridan bay ku tacalluqaysaa fi lmacaani wuxuu halkan ka warramayaa ishtiqaaqa waxa la yidhaahdo ishtiqaaqu luqada waxaa la yidhaahdaa yacni waa soo dhamba yacni soo marka yacni goosi weeyaan ama soo dhambasho wax lasoo dhambasho ama lasoo goosto taasaa luqo ahaan la yidhaahdaa waxaa istilaaxaan laakiin loo yaqaanaa ta uu inoo tacriifinayo ah in lafdi lafdi loo celiyo oo la yidhaahdo laba macne ee labada lafdi macnaa ka dhaxeeya oo midkood baa ka kale laga soo qaatay in sidaas la yidhaahdo ishtiqaaqana marka laga warramayo waxaa markaa la yidhaahdaa keebaa waxa weeye yacni asala oo wax laga ishtiqaaqaa keebaana wax loo ishtiqaaqaa marka taas waxay yidhaahdaan culamada qaarkood ficilkaa wax laga soo ishtiqaaqaa oo asal ah waana sida kuufiyiinta laga sheego culamada qaarkoodna waxay yidhahdaan maya masderkaa wax laga soo ishtiqaaqaa oo isaga ayaa asal ah almasdaru aslu wa ayu aslin marka asal dhammaanti isaga ah marka isaga wax laga soo ishtiqaaqa oo marka laga eego in yacni ficilka iyo masderku masderku hal macno oo mufrada inuu sheegayo xuduud keliyuu sheegaya ficilkuna xuduud iyo zamaan uu ku lamaan yahay oo azminadii saddexdaa mid ka mida uu ku lamaan yahay ayuu sheegaya marka macnihiisu waa murakab macnaha masderkuna waa mufrad marka macnaha mufradka ah inuu asal yahay ayaa laga soo qaadanayaa intaan tarkiib la helin ifraad baa la helay sidaas iyada ah ictibaarkaasay basriyiintuna u yidhaahdeen masderka asala qoliyaha qaarkoodna waxay yidhahdeen mid waliba waxa weeye waa aslun bira'sihi oo waxa weeye midnaba ka kale lagama soo qaadan bay yidhaahdeen waana sida marka ibnu talxata alundulusiya marka uu ku tegey weeyaan oo mid waliba asal buu gaarnimadiisa u yahay midnaba ka kale lagama soo qaadan culamada qaarkood way dhexdhexaysteen oo waxay yidhahdeen ishtiqaaqa ma laga wad labada eray macnaa kulmiya oo munaasabo macnaa oo ka dhaxeeya ayaa jira xuruuftiina qaarkoodna way iska shabahaan macnona waa iska shabahaan oo way isaga egyihiin haddii sidaa looga jeedo mid walba waa la odhan karaa ka kale waa laga soo qaatay culammada usuuliyiinta qaarkood baa sidaas iyadaa u dhexdhexaystay oo waxay yidhaahdeen haddii laga wado oo laga tilmaamayo eraygan iyo eraygan yacni macno munaasaba ayaa ka dhaxaysa xuruufina waa ka dhaxaysa haddii sidaas la yidhahdo mid walba waxaa la odhan karaa ka kale mushtaqu minhu buu ka yaho waa laga soo qaatay biictibaar markaysagaa macnaa ka dhexeeyaa laga wadaa haddii sidaa looga jeedo waa caynkaas laakiin haddii laga tilmaamayo mid baa asal oo ka kalaa farac ka ah oo laga soo qaatay oo haddii sidaas looga jeedo yacni sawaabku wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo masderka asalah oo markaa afcaashana laga soo qaatay in sidaas la yidhaahdo ayaa asal ah marka macnahan ku saabsan in la yidhaahdo macnaa ka dhexeeya oo laga soo ishti macnaa ka dhexeeya oo mid walba ka kale in laga soo ishtiqaaqo calaa hada alictibaar bimacnaa in macnahaas ay isaga yimaadaan oo ka kale macnaha uga tago waa suurowdaa haddii sidaas looga jeedo ahlucilmiga qaarkood waa u isticmaalaan waana markaa sida ay ku ishkaal bixiyaan ishkaal culamada qaarkood ay soo arooriyaan oo yidhaahdaan asmaada ilaahay markaa leedihiin alkhaaliqu iyo albaari'u iyo alraxmaanu iyo alraxiimu markaa leedihiin waxaa laga soo ishtiqaaqay raxmaa laga soo ishtiqaaqay ama khalqibaa laga soo ishtiqaaqo iijaadkii ah ama waxa weeye waxaa laga soo ishtiqaaqay yacni alrasaaqu yacni markaa rasqibaa laga soo ishtiqaaqay oo marka ah arsaaqista markaa sidaas iyadaa leedihiin macnaheedu miyaynay ahayn asmaada ilaahay waa xaadiso yacni masderkan baa ka horreeyey markaasaa markaa masderkani markuu ka horreeyey baa laga soo qaatay masderkan oo masderkan markii laga soo qaatay iyaga ayaa dembeeyey masderkuna waa ka horreeyey miyaan sidaasi ka dhalanaynin ishkaalka noocaasa culamada qaarkood markay soo aroorin ibnuulqayim aljawsiya waxa uu ku ishkaal bixiyey oo uu yidhi macnaha laga lagama wado loogama jeedo asmaada ilaahay marka ishtiqaaq loo sugayo oo laleeyahay isimkani waa mushtaq ama markaa taa laga hadlayo lagama tilmaamayo waa laga soo qaato farac buu ka yaho wuu ka sii tartiibsamay laga tilmaami maayo ee waxaa looga jeedaa macnaa ka dhexeeyo macnahaasay isaga tagaan sidaasaa markaa looga jeedaa buu ibnuqayim aljawsiyana ku ishkaal bixin jiray marka ishtiqaaqa waxaa loo eegaa markaa arkaan buu u baahan yahay mushtaq iyo mushtaqu minhu iyo waxa weeye munaasabo macnaha xaggeeda ku saabsan xuruufta asalka isaga tagaan intaas afartaa rukni buu u baahan yahay afartaa rukni ayuu u baahan yahay waa mushtaq waa in la helaayo mid lasoo dhambalo waa in la helaa mushtaqu minhu yo mid laga soo dhambalayna waa in la helaa xuruufta asalka ah xuruufta asalkaa inay iskuwa mid ka yihiin taasna waa in la helaa waa midda markaa afraade waa in waxa weeye munaasaba xagga macnaha waa inay ka dhaxaysaa rukni shanaad bay culamada qaarkood ku daraan oo waxay yidhaahdaan tartiibta xuruuftu siday u kala horrayso oo mushtaqu minhuga iyo mushtaqa ay u kala horraynaysaa waa inay iswaafaqsanaadaan ee haddii ay isdaba maraan yacni lama odhanayo midkood baa ka kale laga soo ishtiqaaqa midkood ayaa ayaa ka kale laga soo qaad laga soo ishtiqaaqa oo xulum iyo milxi iyo xilmi iyo waxa weeye yani maxal yani lama odhanayo midba ka kalaa maxal ka daa yani markaa lama odhanayo midba ka kalaa laga soo ishtiqaaqa lama odhanayo oo milxi iyo markaysagaa xilmi lama soo kala ishtiqaaqin ama xulum a yani saa lama odhanayo qoliyaa qaarkood baa ku mubaalaqoodo iyagii yani lafteeda doonay inay waxyaalo takallufaada ay sameeyaan oo yidhi markaysaga erayga kalmi iyo mulki iyo lakmi waxa weeye markaysaga waxaa ka dhexaysa xuruuftii asalka ahaa erayada mulki iyo malki iyo erayada mulki iyo iyo kalmi iyo iyo lakmi waxaa ka dhexaysa qaarkood yidhaahdeen marka waxa weeye xuruuftii asalkaa maadaama ay ka dhaxayso waxbaa ka dhexeeya waa in macnana ka dhexeeya oo waxay yidhahdeen lakmi waxa weeye waa wixii uu ku dhufanayey waxbuu ku dhuftay yani marka waxa weeye lakamahu bimacnaa waxa weeye iyo kalmina waa dhaawacay weeyaan kalmina waa dhaawacay weyan mulkina waa mulkiyey weeyaan marka intaba waxaa ka dhexaysa yidhahdeen shiddadaa ka dhexaysa marka ishtiqaaqa iyadoo xuruuftu isdaba marsan yihiin qolyaha qaarkood baa doonay inay sugaan dabeedna markaysagaa macno inay isugu keenaan ayay markaa dooneen dabeedna waxay yidhahdeen intaba waxaa ka dhexaysa yani ashidda ama waxaa ka dhexaysa ata'siir saamaynta ama markaysagaa adayga ayaa ka dhaxaya oo haddii la eego markaysaga waxaan markaa mid walo intaa ka midiba ta'siir waa keensanaya shiddana waa leeyahay sidaas aawadeed ayaa markaa lagu soo qaatay wuu inoo keeni doonaa marka ay xuruufta isdaba marsay inuu ishtiqaaqul akbar baa la yidhahda qolyaha qaarkood baa sugaya weelalkiisaynu ku arki doonaa waxa uu ihi walishtiqaaqu ishtiqaaqu radduka celintaada weeye allafda aad celiso ilaa lafdi lafdi kale aad u celiso wa aliq ilaaq buu yihi fi ladii kii ta'asala asal noqday ilaaqa waa inay iskaga mid ka noqdaan washtaridan shardi buu yihi tanaasuban yani tanaasub oo baynahumaa ka dhexeeya mundabidan tanaasubkaasoo mundabidan xadaysmaya oo fi lmacaani macnayaasha ku sugan iyo walusuuli usuusha ku saabsan yacni xuruufta asalka waa inay iskaga mid ka yihiin waana in macnahana ay iskaga mid ka yihiin laabudda fi lmushtaqi min taqyiiri waxa uhi laabudda waxaa urtilaa fi lmushtaqi mushtaqa gudihiisa min taqyiiri wax bedelaad la yidhaahdaa inay ku dhacdaa waa hurtilaa taqyiirkaasoo muxaqaqin mid la xaqiijiyey oo la sugay ahaaday oo la arkayo aw kaana daa taqdiiri ama mid qadaraad u saaxiiba ahaaday oo aan markaa la arkaynin kuu doonaba ha noqdee taqyiir inuu galaa ilaaba ilaa waa daruuri taqyiirkaasi ha ahaado ziyaado gash ama ha ahaado nuqsaan gash ama ha ahaado markaysa waxaan markaa xuruufta yacni xarakaadkao wax laga bedelo yacni markaa kay doontaba ha noqote ha ahaato marka intaa aynu sheegnay mid inay mid weliba gaar ahaanteeda u dhacdo ama ha ahaado inay tarakubto ay markaa yacni isu timaado sidaas aawadeed markaysagaa kutubta usuuliyiintu waxay sheegayaan ilaa shan iyo toban nooc oo tagyiiri inay ka imanayaan ilaa shan iyo toban nooc oo tagyiiri inay ka imanayaan tagyiirku marka waxaa weeye kelmadda la odhanayo waa mushtaq iyo kelmadda la odhanayo mushtaqu minhu yacni inun waa inay wax ku kala bedelaadaan bedelaanta ay wax ku kala bedelaanayaan